sababtuna waxay tahay jacaylkii muuminiintu ma qaybsamine waa buure jacaylkii muuminiintu waa buuxaa ma qaybsamin laakiin jacaylkii mushrikiintu waa qaybsamay oo waxay u kala jebiyeen andaaddoodiiyo ilaahay bay u kala jebiyeen markaa jacayl qaybsamay iyo jacayl aan qaybsaminna waxaa xoog badan dee jacayl aan qaybsamin ayaa xoog badan waxaa kaloo lagu fasiray waaladiina aamanuu ashaddu xubban lilah mu'miniinta ayaa daran xagga jacaylka waxay ka daraansha badan yihiin mushrikiintu jacaylkay andaaddooda jecel yihiin waxaa ka daran jacaylka mu'miniintu ilaahay ay jecel yihiin adigu calaa kulli xaal labadii tafsiir horeynu soo sheegnay bay yacni qadarka dambe tafsiirkeeduna ku kala dhismaya labada tafsiirna waxaa rajaxsan oo miisaan badan in la yidhaahdo yuxibbuunahum yacni waa jecel yihiin andaaddooda iyo kuway rabbi garab dhigeen ama la maseeyeen waxay u jecel yihiin ka xubbillaahi sida ilaahay u jecel yihiin oo kale marka allahna waa jecel yihiin andaaddoodana waa jecel yihiin laakiin andaaddooday u jacaylba yacni andaaddoodana waa jecel yihiin allahna waa jecel yihiin andaaddoodana waa jecel yihiin marka wadaajinta ay geliyeen daraaddeed ayuu markaa shirki ay ku noqotay waana shirku lmaxabba wadaajinta ay geliyeen bay shirki ku noqotay maxabbadii marka culammadu waxay yidhaahdeen shay daata ahaantiisa loo jeclaado waa allah oo qura laakiin ciddii allah ka soo hadhay yacni daat ahaantiisa looma jeclaade ee wax kaloo ku tacalluqay daraaddii baa loo jeclaadaa marka ilaahay daat ahaantiisaa loo jeclaanaya laakiin nebiyada iyo malaa'igta iyo saalixiinta iyo mu'miniinta waxaa loo jeclaanayaa daacada ilaahay inay ku wanaagsan yihiin baa loo jeclaanayaa taa daraaddeed marka waxaa kale jira wax la yidhaahdo alxubu fi اllaah walxubu maca allah alxubu maca allah waxa weeye waa shirki laakiin alxubu fi اllah isagu waxa weeye waa min tamaami tawxiid tawxiidka waxyaalaha dhammayska tiraya waxyaalaha dhammaystiraya ayuu ka mid yahay marka allah baa la jeclaanayaa ciddii daacadiisa ku wanaagsanna ilaahay dartii baa loo jeclaanaya taasi waa xubun fi alxubu fi اllaah ayuu noqonayaa allahna waa la jeclaanayaa ciddii kale ee la jeclaanayana waxaa loo jeclaanaya ilaahay dartii oo inay daacadiisa ku wanaagsan tahay daraaddii yacni ayaa loo jeclaanaya marka calaa kulli xaal nimankan waxay sameeyeen alxubu maca allah saas aawadeed bay mushrikiin u noqdeen afartaa nooc buu shirkigu u kala baxaa buuhi culammadu taqsiimka shirkiga ay qaybiyaan siyaalo kala duwan bay u qaybiyaan culammada qaarkood waxay yidhaahdeen waxa weeye shirku yacni fi lilaahiya ama shirku alcibaada iyo shirkun fi alrububiya iyo shirkun fi alasmaa'i waasifaat sidii tawxiidku saddexda ugu qaybsamayey bay shirkigii saddexdii nooc u qaybiyeen oo nooc waloo tawxiidaba shirki baa muqaabil ahoo ka soo hor jeeda kaasi waa taqsiim shirkiga ku saabsan shirku rububiyada ku saabsan oo rabbinimada in shirki lagu sameeyo waa sii qaybiyeen culammadu afartan umurood ee uu inoo sheegay sheikhu intuba waxay ku saabsan yihin shirkun fi lcibaada ama shirkun fi lilaahiya ilaahnimadii iyo cibaadadii in shirka lagu sameeyo rububiyada in shirki lagu sameeyaa maaday dee inooma sheegin sheikhu rububiyada in shirki lagu sameeyo waxaa markaa soo gelaya shirku istiqlaal iyo shirku tabciid iyo shirku icaana iyo shirku shafaaca afartaa qaybood baa ka imanaysa shirku listiqlaal waxaa weeye waa in la yidhaahdo cid mulki gaara leh oo ilaahay ka madax bannaan oo gaaru wax u leh ayaa jirta haddii la yidhaahdo oo gaar wax u abuurta gaarna wax u mulkida mulkigooduna uu madax bannaan yahay shirku istiqlaal baa la yidhahdaa haddii la yidhaahdo gaar waxuma lehe ilaahay bay wax la wadaagaanna shirku tabciid baa la yidhaahdaa waana shirki rubuubiyada ku saabsan haddii la yidhaahdo gaarna waxuma lehe ilaahay kaalmay u geysteen oo mannay ku leeyihiinoo yacni gallad bay ku leeyihiin haddii taa la yidhahdaan shirkuulicaana la yidhaahdaa haddii la yidhahdo saddexe midnaba ma jiraane laakiin shafaaco xoog badan oo aan marnaba la radinayna cidduu markaa ku xaydaanto loo sii daynaayo ayuu markaa waxa weeye haystaa haddii taa la yidhaahdo oo cidduu qabsado faraha looga qaadayaaye yacni markaa shafaaco idan ku xidhan ma aha haddii taa la yidhahdona waxay noqonaysaa shirku shafaacay noqonaysaa afartaa qaybood oo shirkiga ka midii waxa weeye waa shirkun fi rububiya afartaba waxaa lagu buriyey aayatu saba qul idcuu aladiina zacamtum min duuni illahi laa yamlikuuna midqaala daratin fi اsamaawaati walaa fi اlardi wma lahum fiihima min shirki wma lahu minhm min dahiir walaa tanfacu shafaacatu cindahu ila liman adina lah ahlucilmiga qaarkood waatay yidhaahdeen aayaddaasi geedka shirkiga la yidhahdee shajaratu shirki shirkigu geed buu leeyahay tawxiidkuna geed buu leeyahay wamahalu kalimaةi khabiiثaةi ka shajaraةi khabiiثaةi اjtuhat min fawqi اlarضi ma laha min qaraar markaa geedka shirkigu afarta xidida uu leeyahay ee yar yar ayay afartaba aayaddu u bixisay bay yidhahdeen oo goyse oo waayo cidda markaa la caabudayo ee allah lala caabudayo waxa keensaday in la caabuday ee sababay waxa weeye in la isleeyahay mulki gaaray leeyihiin taa waa la buriyo budiy waa la buriyey oo xididkaa waa loo saaray laa yamlikuuna midqaala daratin fi اsamaawaati walaa fi اlard haddii markaa mulki gaaray leeyihiin aan la islahayn waxaa surowda in la isleeyahay ilaahay bay wax la wadaagaan taana waa la gooyey xididkaasoo isagana waxaa la yidhi wamaa lahum fiihimaa min shirkin samaawaadkiiyo dhulka wax wadaaga kuma laho rabbi lama wadaagaan kaana waa la gooye geedkii markii labadaa xidid loo jaray dee xaggaasu u qallocsaday waa isfoorariyey haddii waxa weeye rabbay wax la leeyihiin aan lalahaynna waxa suurowda in la leeyahy war malaa waxaa loo caabudayaa dee rabbi bay gallad iyo manno ku leeyihiin markaasaa ilaahay waxau idhi wamaa lahu minhum min dahiir taageero iyo manno iyo gallad ay rabbi ku leeyihiinna ma jirto kaana markii loo soo saaray xaggaasuu geb uu yidhi saddexda midnaba haddaynay jirin waxaa keensanaysa in loo caabudaa ila shirkiga rubuubiyadu shirki uluuhiyada abuu sababayaae waxaa keensanaysaa in la caabudo waxay tahay in la isleeyahay yacni waxaa weeye shafeeco aan la radinaynin oo ilaaba ilaa maqbuula ayuu leeyahay aan hadal lagu soo celinayn mar hadduu suldaan igu xilligaga xaydaanto xadhiggiisa qaba aadmi kale kuma xurmeeyeen baa shaacirka yidhi bimacnaa waxa weeye cidduu ku xaydaanto farhaa looga qaadaya haddii taa la isleeyahayna wa taas haddii laga rumaysan yahayna waxaa suurtoobi karta in waxa weeye ay keensato in la caabudo oo taqarrub loola yimaado si derajo agtiisa looga helo oo marka aakhiro ugu shafeeco qaado taana waxaa la yidhi markaa shafaacada noocaasina ma jirto walaa tanfacu shafaacatu cindahu ila liman adina lah idan waxa weeye shirkigii rubuubiyada afartiisii noocba aayaddaasaa lagu buriyey shirkiga asmaada iyo sifaadka ku saabsan waa shirku tamhiil iyo shirku tactiil ahlu cilmiguna taas aad bay uga warramaan shirku tamhiil waxaa lagu buriyey laysa ka milihi shayun wahuwa asamiicu albasiir shirku tactiilna adilada qur'aanka oo dhan baa burinaysa waayo haddii markaa waxa weye tactiil lala yimaado dee adiladii markaa qur'aanka in la beeniyey iyo axaadiisii nabowiga ayaa ka dhalanaysa wahaakada ku saabsan shirkiga iyo anwaacdiisa waxaynu soo sheegnay ahlucilmiga u qaybiyeen shirkiga inuu yahay shirkun fi rububiya wa shirkun fi lilaahiya ama fi luluhiya iyo shirkun fi alasmaa'i waasifaat marka shirkun fi rububiya waa inaga soo sheegnay inuu yahay shirku istiqlaal shirku tabciid shirku licaana iyo shirku shafaaca shirkun fi lilaahiyana anwaac ka mida ayuu sheegay nooc kastoo cibaadada ka mid oo ilaahay cidaan ahayn loo leexiyaa wuxuu noqonayaa shirki ee kuma gaarho keliya ducada iyo markaa maxabada iyo kuma gaar aha yacni shirku lkhawf baa jira shirku dabxi baa jira yacni shirku nadri baa jira bimacnaa nooc kastoo anwaacda cibaadada ka mid oo ilaahay hayrkii ama ilaahay cidaan ahayn loo leexiyo wuxuu noqonayaa shirkun fi lcibaada cibaadadii ilaahay in lagu shirki sameeyey buu noqonayaa marka shirkun fi rububiya waa tilmaannay shirkun fi lilaahiya ama shirkun fi lcibaadana afar nooc buu sheikhu ka sheegay laakiin kuma koobna oo way ka badan yihiin afartan daabidkeeda loo raacayaana waxay tahay nooc kastoo anwaacda cibaadada ka mid oo ilaahay cidaan ahayn loo leexiyaa wuxuu noqonayaa shirkun fi lilaahiya ama shirkun fi lcibaada ayuu noqonayaa shirku fi lasmaa'i wasifaatna waa shirku tamhiil iyo shirku tactiil labadaasa isagana loo qaybiya culamada qaar saasay u qaybiyeen ahlucilmiga qaarkoodna laba nooc bay shirkiga u qaybiyeen oo waxay yidhaahdeen shirkiga weyn wuxuu u qaybsamaa laba qaybood oo waaweyn shirkun bidaati almacbuud iyo shirkun bilcibaada in waxa weeye daatada macbuudka lagu shirki sameeyo bimacnaa shirkun fi lasmaa'i wasifaat iyo shirkun fi rububiya ayay shirkun bidaati almacbuud uga jeedaan taqsiimkaana ibnulqayim aljawsiya ayaa iska leh raxmat ullaahi calayhi shirkun bidaati almacbuud iyo shirkun bilcibaada cibaadada in shirki lagu sameeyo labadaa nooc bay u qabiyen calaa kulli xaal taqaasimtu waxa weeye erayadaa kala duwan laakiin macnuhu waa isku mid afarta nooc ee uu sheikhu inoo sheegayna shirkigai cibaadada ilaahay in shirki lagu sameeyo ayay ka mid yihiin laakiin kuma koobna shirkulcibaada afarta annawcu athaani nooca labaad oo min anwaaci shirki shirkiga noocyadiisa ka midii shirkun asqaru waa shirki yar wahuwa riyaa'u istuska weeye waddaliilu qowluhu tacaala waxaana u daliila hadalku ilaaha yidhi faman kaana yarjuu liqaa'a rabbihi falyacmal camalan saalixa walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada faman kaana faman kaana ruux kastoo ahaaday yarjuu mid rajaynayao quuddaraynaya ama damaaciyaya liqaa'a rabbihi kulanka rabbigii uu la kulmaayo falyacmal ha sameeyo camalan yacni camal oo saalixan wanaagsan shaqo wanaagsan ha sameeyo walaa yushrik yaanu wadaajinin bicibaadati rabbihi cibaadada rabbigii uu caabuda yaanu la wadaajinin axadan cidnaba cidnaba yaanu la wadaajinin cibaadada ilaahay ee ilaahay ha u gaar yeelo annawcu athaalidu nooca saddexaad oo min anwaaci shirki noocyada shirkiga ka midii shirkun khafiyun shirki qarsoon weeyi shirki qarsoon weeye waddaliilu calayhi waxaa u daliila qowluhu sala allahu alayhi wasalam hadalkuu nebigu yidhi ashirku fii hadihi lummati shirkigu ummaddan markaa gudaheeda akhfaa waa kaga qarsooni badan yahay min dabiibi namlati qudhaanjada socodkeeda ayuu kaga qarsooni badan yahay qudhaanjadaasoo assawdaa'i tii madoobayd ahaatay calaa safaatin yacni dhagax sisib ah korkiis ay ku socoto oo sawdaa'a dhagaxaas oo madow oo fii dulmati leyli habeen mugdigiina ku dhex sugan bimacnaa waxa weeye shirkigu ummadda siyaalo aanu dare aynay dareemaynin oo in badani aynay dhaadayn buu u soo gelayaa oo sida markaa qudhaanjada habeen madow kuu soo gelaysa ee madow aanad u garanaynin aanad u yacni markaa u arkayn inay kaaga qarsoomayso meel yacni iftiin aanu jirin goortu markaa gudcur tahay yacni qudhaanja markaa yar oo madow ay tahay sidaanad u arkayna markaa ay kuu soo gelayso saasoo kalea shirkigu ummadda uu ugu qarsoon yaho aanu yacni u soo gelaya wa kafaaratuhu kafaara gudkiisu qowluhu sala allahu alayhi wasalam waa hadalkuu nebigu yidhi allaahuma innii acuudu bika allaahumma ilaahayow innii anigu acuudu bika adiga ayaan ku magan galay waxaan kaa magan galay an ushrika bika shay-an ay min an ushrika inaan wadaajiyo bika adiga kula wadaajiyo shay-an markaa cid ku- wax kula wadaajiyo yacni cid kale inaan wax kula wadaajiyo baan ka magan galay oo kugu shariig yeelo wa ana aclamu walxaal ana anigu aclamu aan garanayo inaan shirki la imanayo anoo garanaaya inaan shirki kuu sameeyaan kaa magan galay wa astakfiruka waxaan dembi dhaaf ku weydiisanayaa wa astakfiruka inaad ii dhaafto waxaan ku weydiisanayaa min addembi dembigii alladii kaasoo laa aclamu aanan ogayn Eh, sheikhu wuxuu qaybiyey shirkiga oo saddex nooc buu u qaybiyey shirki akbar iyo shirki asqar iyo shirki khafi culammada qaarkoodna laba nooc bay u qaybiyeen oo waxay yidhahdeen wuxuu u qaybsamaa shirki weyn iyo shirki yar labadaa qayboodunbuu u qaybsamaa oo noocan shirkun khafiyun uu yidhi kama baxsano labada nooc ee hore culammada qaarkood shirki khafi waxay u isticmaalaan shirkul asqarka oo waxay yidhahdeen shirkiga khafigaa ka yar baa loo jeedaa ka yar ayaa loo jeedaa bay yidhahdeen culammada qaarkoodna waxay yidhaahdeen shirki khafi wuxuu ku dhacayaa nooc kastoo anwaacda shirkiga ka mid oo qarsoon ama akbar ha ahaado ama asqar ha noqdee ama ha weynaado ama ha yaraadee hadduu khafi yahay oo qarsoon yahay waxaa la odhanayaa waa shirki khafiya baa la odhanaya calaa kulli xaal sida sawaabnimada badan waa shirkigu laba kigu laba nooc inuu u qaybsamo shirki akbar iyo shirki asqar labadaa inuu u qaybsamo khafiguna aanu kuwaa hore ka baxaynin ee uu iyagun ku guda jiro sidaas iyada abaa sawaaba wallahu aclam shirkiga yar waxaa ka mid a istusnimada cibaadadii in waxa weeye ee, dadka magac iyo maamuus agtooda in lagaga helo yacni in la istuso tasmiic iyo riyaa labada noocba waa shirki marka aq- asqara riyaagu waxa weeye waa istuska cibaadada marka hore ilaahay dartiiba ula imanayaa laakiin wuxuu arkay cid qada- yacni uu qadarinayo ee eegaysa ayuu arkay markaasuu dabeedna cibaadadii sii wanaajiyey oo sii qurux badnaysiyey oo dhiidhii ku sii daray xaaladda uu caynkaas sameeyo waxay noqonaysaa inuu la yimi shirki yacni shirku riyaa shirki asqara buu la yimi waana riyaa ayuu markaa sameeyey Ah, waxaa la mida tasmiica ayaa isaguna la mida tasmiicu waa ismaqashisi waa ismaqashiin oo bimacnaa waxa weeye ee, wuxuu wanaajinayaa codkii buu wanaajinayaa oo waxa weeye si loo yidhaahdo waxa weeye alla markaa yacni ama waxa weye wuxuu wanaajinayaa yacni codkii ayuu wanaajinayaa qur-aanka uu ku akhrinayay ama alfaadda cilmiga iyo waxyaalo badanoo markaa waxa weeye dadka si lo- ay u yidhaahdaan caalim weeye ayaa waxyaalo fara badan laga yaabaa markaa inuu u sheego liajli innaas dadka inuu magac iyo maamuus agtooda kaga helo ayuu markaa wax u sheegayaa oo dadkii markaa wax ugu sheegayaa yacni noocaasi wuxuu noqonayaa markaa riyaagii oo kale ayuu la mid yahay man samaca samaca allahu bihi waman yuraa yuraa'i illaahu bihi baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam kii waxa weeye yacni yacni tasmiickii la yimaada iyo kii riyaa la yimaadaba ilaahay abaalkiisa waa marinayaa oo jazihiis iyo abaalmarintiisa ayuu ilaahay marinayaa yacni xadiisku macnaha looga jeedaa saas yadaa weeye Eh, oo haddii waxa weeye markaa uu tasmiic la yimaado yacni ilaahay waa fadeexadiyaa maalinta qiyaame waa fadeexadiyaa Eh, hadduu markaa riyaa la yimaadana saasi la eg weeye Eh, marka riyaagu inuu shirki asqara yahay waxaa ku soo arooray xadiid oo nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam akhwafu ma akhaafu calaykum ashirku lasqar waxaan idinka baqo waxaan idinku cabsi badanahay shirkiga noociisa yar markaasaa la weydiiyo layihi shirkiga noociisa yari waa maxayoo wuxuu yidhi alriyaa'u istuska weeyi marka waxa weeye shirki asqara inuu yahay ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam sheegay hadda aayadda wuxuu ka deliishanayaa cumuumkeeduu deliishanayaa walaa yushrik bicibaadati rabbihi axadan yacnii ishraagga kii weynaa iyo kii yaraa mid walba waa lagu diidayaa mid walba waa laynoogu diidayaa sidaas aawadeed cumuumkeeda ayuu markaa deliishanayaa xadiidkan kale uu sheikhu inoo sheegayna waxa weeye shirki khafi u soo deliishadayna waa xadiis saxiixa weeye xadiis saxiixa weeye xaakim iyo kayrkii baana soo wariyey ee sheekh albanina waa saxiixiyey saxiixuljaamica ayuu ku saxiixinaya marka waxa weeye abubakar ayaa ku yidhi nebiga sala allahu alayh wasalam yaa rasuula allah hadduu shirkigu sidaa u qarsoon yahay sidaanu isaga ilaalin karaynaa markaasuu dabeedna markaa nebigu sala allahu alayh wasalam yacni ducadan kafaara gudka ah ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam u laqimay waxaad tidhahdaa allahuma innii acuudu bika an ushrika bika wa ana aclamu wa astakfiruka lima laa aclamu yacni sidaas iyada adheh marka sidaas aawoodee qofka muslimkii inuu ku ducaysta ducadaas ayaa markaa habboon oo waxa weeye macnaheedu ay tahay ilaahow shirki aan yacni marka anoo garanayo inaan shirki kuu sameeyo iga dhowro iga ilaali wixii garasho la'aan iga dhacana ee shirkiyana ilaahay oo iga dhaaf alkufru kufraani kufrigu waa laba kufri kufrigu waa laba nooc weeyi yacni kufri asqar iyo kufri akbar kufri weyn iyo kufri yal kufri yar annawcu alawalu nooca koowaad kufrun yukhriju can ilmilla ka koowaad waa kufri qofka diinta ka saaraya wa huwa khamsatu anwaacin shan nooc weeye annawcu alawalu nooca koowaad kufru takdiibi waa kufriga beeninta waddaliilu qowluhu tacaala waxaana u daliila hadalkuu ilaahay yidhi waman adlamu yaa ka dulmi badan siiqadu waa markaa istifhaam waa su'aal laakiin macnuhu wuxuu u dhacayaa diidmo laa axada adlamu axad ka dulmi badanoo ka xadgudub badani ma jiro miman iftaraa cala allaahi kadiba ku ku been abuurtayurtay ilaahay been ku been abuurtay cidi kama markaa dulmi badna aw kadaba ama beeniyey bilxaqi xaqa beeniyey lamaa jaa'ahu markuu xaqu u yimid yacni markaa goortuu xaqu u yimina xaqa beeniyey kaas cidi kama dulmi badna alaysa fii jahannama jahannamo gudaheeda miyaanu ahaanin mahwan hoy miyaynay u ahaanin lilkaafiriina gaalada annawcu athaani nooca labaad kufru libaa'i waalistikbaari maca atasdiiqi waa kufrigii diidmada alibaa waa kufrigii diidmada iyo walistikbaari iskibrinta ama iswaaweynaynta maca tasdiiqi rumayn la rumaynaayo lala qabo noocaasna waxaa u deliila waddaliilu qowluhu tacaala hadalkuu ilaahay yidhi baa u deliila waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadam waid qulnaa ay wadkuruu waxaa xasuusataan id qulnaa wakhti aannu ku nidhi lilmalaa'ikati malaa'igta aannu ku nidhi usjuduu sujuuda liaadama aadam u sujuuda fasajaduu waa sujuudan ilaa ibliisa ibliis mooyaane abaa ibliis waa diiday wastakbara waa iskibriyo waa iswaaweyneeyey wa kaana ay wasaara wuxuu noqday min alkaafiriina gaalada mid ka mida ayuu noqday kaana bimacnaa saara ayaa looga jeedaa bimacnaa markii horuu ahaa loogama dan laha ee waxaa looga jeedaa wuu noqday saas yadaabaa laga tilmaamayaa culamada qaarkood oo yidhi marka cilmiga ilaahay baa markaa waxaa ku qorraa inuu kaafir noqonayo saas yadaa yidhina waa jiraan laakiin sida horaa fiican annawcu athaalidu nooca saddexaad kufru shaki waa kufriga shakiga yacni ku saabsan oo wax marka ay waajib tahay ictiqaadka la ictiqaadinayo in laga shakiyo oo arkaanta iimaankae lixkee lixda ahoo kale mid ka mid ah shakiga laga shakiyaa wuxuu noqonayaa kufru shaki buu noqonayaa wa huwa kufru danni waa kufriga malaha weeyi oo kufru danni iyo kufru shaki waa bimacnanoo waa isku macno weeyi waddaliilu qowluhu tacaala waxaana u daliila hadalkuu ilaahay yidhi wadakhala wuxuu galay jannatahu beertiisii buu galay labadii saaxibuuljannatayn baa laga warramayaa labadii ninee doodayey ee midna muuminka ahaa midna gaalka ahaa kii gaalkaha laba beerood buu lahaa markaasuu ilaahay wuxuu yidhi wadakhala jannatahu markaasaa ilaahay wuxuu yidhi wadakhala wuxuu galay jannatahu beertiisii buu galay wa huwa daalimun waalxaal uu yahay huwa isagu daalimun mid ku xadgudbay yacni linafsihi naftiisa ku tacadiyey oo ku xadgudbay xaaluu yahay buu galay qaala wuxuu idhi maa adunnu u malayn maayo an tabiida inay yacni baaba'ayso haadihi tani ama ay dhammaanayso abadan weligeed wamaa adunnu u malayn maayo assaacata qiyaamadana qaa'imatan mid kacaysa inay tahay u malayn maayo walain rudidtu ay waa watallaahi ilaahay baan ku dhaartee lain rudidtu haddii lay cesho ilaa rabbii xagga rabbigay lay cesho laajidanna waxaan markaa helayaa khayran minhaa munqalaba laajidanna waxaan ku ogaanayaa khayran minhaa yacni wax ka khayr badan munqalaban yacni la'ajidanna waxaan helayaayoo la kulmayaa khayran minhaa wax beertanka khayr badan munqalaban xaalay tahay meel loo gadoomo qaala lahu saaxibuhu wuxuu ku yidhi saaxiibkiisii yacnii kii waxa weeye lamaanihiisa ahaa ee saaxiibkiisa ahaa ee la doodayey bimacnaa kii la doodayey wuxuu yidhi ee muuminka ahaa wa huwa walxaal buu ku yidhi huwa isagu yuxaawiruhu uu la doodaayo akafarta bialadii khalaqaka min turaab akafarta miyaad ka gaalowday biladii kii khalaqaka ku abuuray min turaabin camuud ka abuuray miyaad ka gaalowday duma min nudfatin camuud dabadeedna yacni biyo yar ama candhuuf yar kaa abuuray duma sawaaka dabeedna ku dhammaystiray rajulan xaal aad tahay markaa nin aad tahay laakina huwa allaahu rabbii walaa ushriku birabbii axada laakina huwa allaahu rabbii ha yeeshee markaa ilaahay ee allaahu allah weeyi ama huwa sha'nigu allaahu allah yacni markaa huwa sha'nigu allaahu ilaahay rabbii rabbigay weeyaan weeyi walaa ushriku markaa uma wadaajinayo birabbi rabbigayna axadan cidnaba la wadaajin maayo waxaa bannaan huwa in la yidhahdo waa damiiru shaani oo allaahu rabbii yacni mubtadaha iyo khabarka yacni markaa iswata lagaga khabro waxaa kaloo bannaan in layahaa huwa yacni ka yacni ka ku abuuray ee markaa ku soo celin doonaa allaahu allah weeyi oo rabbii rabbigay ahaaday yacni saas yadaa in la yidhahdana waa bannaantay labadaa wajaa ku bannaan annawcu araabicu nooca afraad kufru licraadi waa kufriga jeesiga ku saabsan oo xaqa laga jeesto waddaliilu qowluhu tacaala waxaana u daliila hadalku ilaahay yidhi waaladiina kafaruu camaa undiruu mucriduun waaladiina kuwii kafaruu gaaloobay camaa undiruu wixi yacni wixii looga digay ama xaggii yacni wixii looga digay wixii loogu digay yacni waxay yihiin mucriduuna qaar markaa ka jeesanaya kii loogu digay oo waxyiga ah ayay ka jeesanayaan oo iska dhaga marayaan annawcu alkhaamisu nooca shanaad kufru nifaaqi waa kufriga markaa nifaaqa ama munaafaqnimada waddaliilu qowluhu tacaala waxaana u daliila hadalku ilaahay yidhi dalika biannahum aamanuu huma kafaruu daalika waxay saasi ku dhacday biannahum aamanuu inay markaa yacnii rumeeyeen daraaddeed ayay markaa ku dhacday huma kafaruu dabeedna iimaankii aynay ku joogine ay gaaloobeen taasaa waxay u sababtay waxaa laynoo sheegaye yacni marka aayaadka hore lagu soo tilmaamay fa tubica calaa quluubihim fa tubica waa la dhababay oo waa la xidhay calaa quluubihim qalbiyadoodii baa la dhababay ama la xidhay oo fa hum yagu laa yafqahuuna waxba fahmi maayaan sheekhu waxau halkan inoogu tilmaamay kufrigu inuu laba nooc u qaybsamo kufri akbar iyo kufri asqar ama kufri qofka diinta ka saaraya iyo kufri qofka diinta aan ka saarayn kufrun naaqilun can ilmilla iyo kufrun yacni markaa laa yanqulu can ilmilla kufri qofka diinta ka saaraya iyo kufri qofka diinta aan ka saaraynin labadaa qaybood buu kufrigu u qaybsamaa kufriga qofka diinta ka saaraya waxaa loo qaybiyaa shan qaybood baa loo qaybiyaa culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen lix baa loo qaybiyaa bay yidhaahdeen shanta qaybood ee loo qaybinayaa waxa weeye kufru takdiib iyo kufru cinaad ama kufruulibaa walistikbaar kufru cinaad haddaad maqasho iyo kufruulibaa walistikbaar haddaad maqasho iyo kufruulcinaad walistikbaar haddaad maqasho waa bimacnan isku mid weeyi yacni kufriga markaa cinaadka ama madaxadayga ku saabsan iyo kufriga waxa weeye markaa diidmada iyo kibirka ku saabsan ee uu sababay yacni kibirku iyo isla weynidu ay sababtay yacni waxa weeye isku mid baa looga jeedaa iyo kufru shaki kufriga la yidhahdo iyo kufru icraad iyo kufru nifaaq shantaa qaybood ayaa markaa loo qayba mid walbana daliilka markaa u daliilka ah aa soo arooriyay sheekhu culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen lix buu u qaybsamaayo kufru takdiibkay laba kaka ka kala dhigeen oo waxay yidhahdeen kor iyo kal haddii laga wada beeninayo bimacnaa daahiran wa baatinan haddii laga beeninayo kufru takdiib baa la yidhahdaa laakiin haddii korkoo keliya laga beeninayo qalbiga aan laga beeninayne qalbiga laga garanaayo xaqnimadiisa markaa kufru juxuud baa la yidhahdaa bay yidhahdeen waxay u kala saarayaan haddii markaa kor iyo kal labadaba laga beeninayo oo waxa weeye qalbigana waxaa laga ictiqaadsan yahay waxaasi inuu been yaho waxba aanu ka jirin afka iyo daahirka iyo muuqaalka sarena waa laga beeninayaa wuxuu noqonayaa kufrigaasi kufru takdiib buu noqonayaa haddii laakiin waxa weeye qalbiga laga garanayo xaq inuu yahay oo qalbiga waa markaa laga garanayaa xaqnimadiisa oo lagama beeninayo qalbiga ha yeeshee afkoo keliyaa laga beeninayaa oo laga dafirayaa kufrigaa waxaa la yidhaha kufru juxuud baa la yidhaahdaa tafriiqa sidaa loo kala farqinayana waxaa u daliila qawluhu tacaala fainahum laa yukadibuunaka walaakina aldaalimiina biaayaati illahi yajxaduun yacnii nebiga sala allahu alayh wasalam buu ilaahay la hadlayey wuxuu ku yidhi fainahum nimankan waxa weeye madaxda gaalada u ah ee abujahal iyo ragga la midka ahi laa yukadibuunaka qalbiga kaa beenin maayaan laa yukadibuunaka qalbiga kaa beenin maayaan walaakina aldaalimiina biaayaati illaahi yajxaduun ha yeeshee daalimiinta ama gaaladu aayaadka ilaahay bay afka ka dafirayaan bimacnaa qalbigii waa ka garanayaan waa ka rumaysan yihiin laakiin afkay ka dafirayaan oo ka beeninayaan marka takdiibkii iyo juxuudkii baa la kala saaray maadaama abujahal iyo raggii la midka ahaa takdiib laga nafiyey oo loo diidoo la yidhi mukadibiin ma aha ee waa jaaxidiin bimacnaa afkay ka dafirayaanee qalbiga kaa beenin maayaan halkaa waxaa ka baxaysa waxaa ka soo baxaysaa kufru takdiib iyo kufruljuxuud inuu kala gaar yahay markaa sidaas aawadeed kufru juxuud waa marka qalbiga laga rumaysanyay afkana yacni laga beeninayo o laga dafirayo waa sidii abujahal oo kale abujahl waa garanayey